waad mahadsantahay walaalka wararka imaanaya deegaanka newbis ee dhacdoodaadka degmada afgoy ee gobolka shabeellaha hoose ayaa sheegaya in halkaasi ay ciidamada bangarafta ee mareykanka ugu arto ay saqdi dhexaalay ku xasuuqeen dad beereley ah dhacdan foosh xun ayaa ka dhacday deegaanka newbis oo u dhow degmada afgooye taasoo lagu leeyay dad beereley ah oo xilligali dilaya ku sugnaa beerahooda iyaguna ay halkaasi ku dhibaateeyeen ciidamada caloosha ushaqaystayaasha ee bangarafta ciidankan ayaa xalay waxay deegaankaasi ku dileen shan qof halkii ay ku dhaawaceen qof kale dadka la dilay ayaa ka koobnaa hal qoys oo gaaraya afar qof aabaha qoyska la dilay ayaa lagu magacaabi jiray cabdulahi siido axmed halka hooyada lagu magacaabi jiray xaliime axmed abikar iyo laba carruur oo ay dhaleen oo iyaguna lagu magacaabo maryamo cabdulahi oo shan jir ah iyo jamaal cabdulaahi oo isagana ahaa toddoba jir sidoo kale dadka la dilay waxaa ka mid ah xasan dhigaal maamo oo xilligaasi qoyska marti u ahaa warbaahinta islaamiga alfurqaan waxay u suuro gashay inay wareysato mid ka mid ah nabadoonada deegaanka yumbis waxa uuna ka warmay siday wax u dhaceen waa magaci waxaa yidhaha nabadoon cali yare oo xalay yumbis dhinaca webiga lagu gudbo guri ku yaalo saacaddu markay tahay toban saac iyo labaatan daqiiqo diyaarad iyo hub gelayso hal mar habadii isla qabsaday kadib kolay gaaladii dadkii shacabka muslimiin laayaan lagu kasi jiray qolada lagu yaqaano bangaraaf marka qoladaasa dad shacab ah muslimiin ah guri oo yumbis markaa taagan tahay dhinaca webiga xag ka xigo guri ku yaalo gurigoodii uga tageen saake dadka u horeeyey ee guriga tagana ahaa marka iyo gurigii waa la baabiyey meel jinti meel rafaas lagu meel bam lagu gemay baaba banaa gurguriga ka muuqdo meeshana marka waxay ku direen hooyo iyo ninkeedii laba caruur ayaga ay dhaleen iyo wiil oo ayaga ay dhaleen oo asigana dhaawac ah aabamiisa waxaa la yihahdaa cabdullaahi siidow abikir meesha ku dhintay xaliimo axmed abikiro cabdullaahi qabay ayadana meeshay ku dhimatay waxaa kaloo dhintay gabar ayaga ay dhaleen maryan cabdullaahi oo shan jir ah midkiidan kasoo qaadnay waxaa kaloo midka aan meesha kasoo qaadnay oo dhintay jamaal cabdullaahi siidow toddoba jir ah waxaa kaloo dhaawac aad u halis ah ilaaha badbaadiyo oo udacaynaynaa sulaymaan cabdullaahi asigana waa dhaawac ayagaa dhalay waxaa kaloo dhintay nin asigna meesha beer ku lahaa oo cidda xalay markaas u imaaday oo beer meesha ka tabcanaya beertiisa soo booqday la dhaho xasan degaale maamow balow uu degan yahay laakiin meeshaan beeraas u taalo beerta u imaaday dhacdadan foosh xun ayaa ka mid noqonaysa dhacdooyinka ciidamada mareykanka ku u artay bangarafta ay kula kacaan dadka maatada ee ku nool gobolka shabeellaha hoose